Helidda cadaaladdu waxa ay qayb ka tahay hawlaha muhiimka ah ee dawladdu u qabato bulshadeeda. Dhalinyaradu waa qaybta ugu badan ee bulshada. Haddaba, sidee loo xoojin karaa fahamka ay dhalinyaradu ka qabaan arrimaha cadaaladda? Yaxye Maxamed Nuur waxa uu ka mid yahay dhalinyarada wax baratay ee ku sugan magaalada Dhuusamareb. Waxa uu sharxayaa sida loo xoojin karo fahamka ay dhalinyaradu ka haystaan arrimaha cadaaladda.
Waxaa loo xoojin karaa marka hore in ay dawladdu sameydo wacyigelin dadki dhalinyarada lagu wacyigeliyo arrimaha ay leedahay cadaaladda iyo nabadda. Waxa dhan marki la wacyigeliyo ayaa waxaa la xoojin karaa cadaaladda. Cadaalad aan wacyigelin hadii aan la helin marka way adkaaneysaa in dhalinyaradii laga dhaadhiciyo. Marka hore waa in la fahansiiyo marki la fahansiiyo kabacdina saas loo sii amba qaado.
Dhalinyarada ku sugan deegaanada Galmudug ayaa ah kuwo wax barta isla markaana xaadira goobaha waxbarashada. Xafsa Maxamuud Cusmaan waxa ay ka tirsan tahay Machadka Cilmi Baarista ee Irbaad kaasi oo fadhigiisu yahay magaalada Dhuusamareb. Waxa ay qabtaa ra'yi ahaan in ay habboon tahay in qaybaha waxbarashada lagu barto lagu soo daro duruus la xiriirta fahamka arrimaha cadaaladda.
Manhajyada iskuulada iyo jaamacadaha in lagu daro mowduucyo ka hadlayo arrimaha cadaaladda iyo nidaamyada si dadka dhalinyarada ah badankooda waxbarashay ku wada jiraan. Marka inay fahmaan cadaaladda oo asaasiyaadkeedii waxyaabahas markay soo fahmaan kadibna ay markay magaaladii banaanka usoo baxaan waxay cadaaladdu tahay iyo dawladda siday u dhaqangelid iyo waxyaabahas way u fududaaneysaa inay fahanto.
Gudoomiyaha midowga ardayda jaamacadaha Soomaaliyeed Majsam Cabdulaahi Cabdulqaadir Cali ayaa ugu baaqaya dowladda in ay iskaashi xooggan la sameyso ururada dhalinyarada si loo xoojiyo fahamka la xiriira arrimaha cadaaladda.
Qaybta dowladda waxaan ugu baaqayaa inay ayadu wax walba ee cadaaladda la xiriira inay dhalinyarada isugu keento hadii ahaan laheyd dhalinyaradii waxbarashada ee jaamacadaha dhigtay kuwii iskuulada kuwii deegaankii kuwii wax soo bartay ee deegaanka ku sugnaay iyo kuwii miyiga jooga xitaa dadka miyiga iyaga qudhooda xitaa waxaa maalin kasta isdagaalaya aanan fahamsaneyn waxa isku dagaalaya uusa jirin shuruuc celinaysa iyo ayagana waxaan ugu baaqaa dowladda inay qayb weyn ka qaadato in dadkaas inti la isu keeno meel la isugu keeno loo qabto tababar tababarkaas ay fududeyso maskaxdooda lagu dhiso shuruucdan waxa ay tahay muhiimadda ay leedahay iyo sidoo kale waxaa deegaanka u tahay iyaga waxyaabaha dhibaatada u keeni kara waxyaabahaas in qayb weyn laga noqdo marka taasaan ugu baaqaya.
Cadaaladdu waxa ay muhiim u tahay qof waliba oo ka mid ah bulshada. In dhalinyaradu fahmaan arrimaha cadaaladda ayaana waxa ay qayb ka qaadan kartaa yareynta rabshadaha ay dhalinyaradu ku lug yeelan karaan.